Bulshada ku nool degmada Buule Buurde ayaa bilaabay dayactir isku tashi ah oo ay ku dayactirayaan garoonka diyaaradaha magaalada Buule Buurde kaas oo wajahayay burbur iyo dayac xooggan taasoo dhibaato xooggan ku lahayd bulshada ku nool magaalada Buule Buurde oo iyagu markaasi dhibaato ku qabay inay halkaasi kasoo degaan diyaaradaha qorshahan lagu dayactirayo garoonka Buule Buurde ayaa waxaa horkacaya dhalinyarada magaalada iyadoona qayb ay ka yihiin odayaasha dhaqanka iyo haweenka qaar ka mid ah dhalinyarada bilaabay isxilqaankan iyo odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay hawshan ay bilaabeen qurbajoogta iyo mas-uuliyiinta dowladdana ugu baaqay in ay ka qayb qaataan arrintan dhismahan airbortkan waa mid eh, ay sababtay in loo istaago baahida taagan ee halkan ka jirto waxaan ognahay labadii sano ee lasoo dhaafay ama ku dhowaad labadii sano in airbortkan baahi xooggan ay ka jirtay oo yacni isu socodka xigtaa taasoo cilladiisa ay ahayd runwaygan hadda aan dhex taagannahay diyaarad kastoo timaada marka ay laabato waxay soo ribood garinaysay dib dambe buliburta kusoo laabanaynin sababtana ay tahay caqabad runwayga ka haysato waxay leeyihiin faa'iidada aan halkaas ka raadinayna waxaa ka badan khasaaraha aan ku qabno marka heer ariborka wuxuu gaaray laba bil ama saddex bil oo isku xigto wax diyaarad aysan imaanin taasoo dhibaato badan ay kala kulmeen bulshadii waayeeladii xanuunsanaa la qaadayay dadkii magaalada humanitarian staffka ahaa oo magaalada imaanayay wixii un caqabad xooggan ay ku noqotay sidaas darteed niman dhallinyaraha oo reer buuli burta ah arrintaas ka dhiidhiyey oo istaagay halka ishoo shamiita ha noogu yar waxaan qaadanayno ama hal dhagaxoo jaaya ha noogu yar ilaa iyo qofka tabartiisa wuxuu yahay haddii jaalii tahay tabartooda dhammaan oo u baahan waa soo dhaweynaynaa hadda guddigaan ku hadlaayaa waxay bixinayaan si wax shaqadii ugu darayaan boqol iyo konton kiish oo shamiito ah oo u dhiganta marka lacag la yidhaahdo kun iyo shan boqol oo lacag ah.
ee garoonka degmada buuloburte ee runtii ay reer buuloburto isku xilqaameen inay ayaga dhistaano markay dhibaato badan kala kulmeen ariboorka degmada Ee, waxaa loo saaray guddi ee degmada buuloburta oo dhallinyaro ah waxaana guddigaas runtii ay qabteen oo haddana ay diyaar u yihiin inay qabtaan dhibaatadii ka jirtay ariboorka degmada buuloburte waxaan leenahay mahad ha ka gaarto raggaa dhallinyarada ah ee arkay dandarrada haysato ariboorka degmada runtii waxaan rabnaa ee, hadday tahay jaaliyadda ee, reer hiiraan hadday tahay jaaliyadda reer buuloburte hadday tahay dadka wax haysta ee muxsiniinta ah ee degmada buuloburte ku nool hadday tahay kuwa dibadaha ku maqan hadday tahay mas-uuliinta laga soo doorta gobolka hiiraan ama reer state ama reer een, federaal hadday tahay mucaaradka xataa laftooda reer buuloburta ku jira dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay fiiriyaano ariboorka degmada buuloburte waxaan rabaa marka inaan ku daro odayaashayna degmada buuloburte ee dhaqanka waxaan yaboohnay annagoo aan xaalkayna ilaahay og yahay boqolkii shooshamiita aan aan aan aan aan yaboohnay oon runtii aan ku wareejin rabnaa guddiga aan u xil saarnay een, ariboorka dhisidiisa ayaan ku wareejin rabnaa boqolkaas kiish oo lacag ahaan marka loo qiimeeyana ah kun doolar